إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqoon qodobadaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah faahfaahin ayaa laga helayaa khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray weerar madaafica ah oo ay shalay iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday madaxtooyada magaalada muqdisho iyo howlgal kale oo ka dhacay degmada afgooye waxaa dalka kanada laga helay meedkanin soomaali ah oo ay eheladiisu muddo baadigoobayeen guddiga maareynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deeqgaarsiiyey boqolaal qoysas ah oo ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan qaar ka mid ah ganacsatada hilibka xoolaha ee magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya dhulboob iyo tacadi ay kala kulmayaan maamulka somalilan sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee loo qaaday dalka eritrea ayaa sheegay in lagu khudbayn jiray inay xasuuqaan laba milyan oo qof oo shacabka ka mid ah si dadka intiisa kale dowladda uga dambeeyaan waxa ay soo tariya dadka ku nool magaalada muqdisho ee ka cabanaya habdhaqanka ciidamada dowladda federaalka iyo xadgudubyada loo geysanayo astaamahooda diimeed waxgaradka shabeellaha hoose ayaa si kulul u cambaareeyey falalka ay dowladda federaalka kula dagaalamayso xijaabka shacaa'irta islaamka waxaa dalka kenya laga sheegayaa inuu isdilay sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda kenya من الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo khamiisa taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay shan iyo tobanka jumaadul aakhir sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa sideed iyo labaatan toban iyo labo labada kun saddex iyo labaatanka warkii oo dhan faahfaahin ayaa laga helayaa khasaaraha dowladda federaalka ku gaaraya weerar madaafiic ah oo ay shalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday madaxtooyada magaalada muqdisho iyo howlgal kale oo ka dhacay degmada afgooye haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray qarax shalay gelinkii dambe lagula eegtay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose qaraxa oo si gaara kaga dhacay xaafadda buulofolio ee degmada afgooye ayaa waxaa ku dhintay taliyihii xerada ciidamada qaraxa lala beegsaday taliyaha oo markii hore uu soo gaaray dhaawac culus ayaa goor dambe naf baxay waxaana lagu magacaabi jiray wafaa sidoo kale waxaa qaraxaas ciidamada dowladda federaalka uga dhaawacmay shan askari mas-uuliyadda qaraxyada lala beegsaday askarta dowladda federaalka waxaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale tafaasiil hor leh ayaa laga helayaa khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray madaafiic shala lagu garaacay xarunta madaxtooyada halkaas oo xubno ka tirsan dowladda federaalka ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ugu yaraan saddex askari ayaa ku dhintay madaafiicda ku hoobatay xarunta madaxtooyada iyo nawaaxigeeda waxaana ku dhaawacmay afar kale xubnaha ka dhaawacmay dowladda federaalk waxaa ku jira yaasiin dhegey oo ahaa kormeeraha saddexaad ee ilaalada madaxtooyada dowladda federaalka qaar ka mida madaaficda ayaa ku dhacay guri uu agagaarka madaxtooyada ka degan yahay cabdulaahi istakiin oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada boondheere waxaana qarxaas ku dhaawacmay laba askari oo ka mida ilaaladiisa waayahay dhanka kale dhanka iyo banaadir ciidamada mujaahidiinta maanta waxay fuliyeen mid ka mid ah howlgalladii ay maalmihii lasoo dhaafay ku goodinayeen kaasoo ay la beegsadeen ciidamada dowladda federaalka weerarka oo ahaa mid qorshaysan ayaa wuxuu ka dhacay xaafadda al cadaalah ee degmada hilwa ee magaalada muqdisho waxay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan qaybtooda qaabilsan la dagaalanka xijaabka iyo niqaabka sharciga ah ee haweenka muslimaadka ah ay sitaan halkaasi waxaa ku dhaawacmay hal askari oo ka mid ahaa kuwii gabdhaha indhashareer ka siibayey raggana cimaamadaha ka gubayey waxaa dalka kanada laga helay meedkanin soomaali ah oo ay eheladiisu muddo baadigoobayeen cabdiraxmaan badar ayaa ka waramaya faarax cali maxamuud waa darawal soomaaliyeed wadana gaadiidka xamuulka ayaa waxaa la sheegayaa in la waayey wax yar kadib markii uu tegay magaalo ka tirsan dalkaas markii la waayey kadib waa la baadigoobay muddo kadib waxaa la helay meydkiisa sida uu xaqiijiyey qof ka tirsan qoyskiisa darawalkan waa mid ku shaqaysta gaadiidka xamuulka ah ayaa markii la waayey kadib gaadhigiisa laga helay goobta baabuurta la dhigo booliiska magaalada waxay ehelkiisa ku wargeliyeen in meydkiisa laga helay meel u dhow meesha gaadhiga laga helay mid ka mid a saaxiibada darawalkan ayaa sheegayo in qoyska faarax cali ay heleen qabarka la xidhiidha geerida wiilkooda qiyaastii saacaddu markay ku beegneed koo iyo tobanka habeenimo ma jirto cid si rasmi ah loogu eedeeyey dilka ninkan darawalka ah oo ka mid ah dadka degan waddanka kanada dalka kanada ayaa ka mid ah wadamada ugu badan ee lagu dilo soomaalida siiba waxaa lagu beegsadaa dhallinyarada guddiga maareynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deeq gaarsiiyey boqolaal qoysas ah oo ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga ee hiiraan cabdifattax faarax ayaa inoo haya weli waxaa wilaayaadka islaamiga ay si habsami leh uga soconaya gurmadka uu guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u samaynayo dadka ay saameeyeen daadadka ka dhashay roobkii xooganaa ee dhowaan ka da-ay dalka qoysas badan oo ay saameeyeen daadadka roobka iyo fatahaadaha webiga shabeelle oo ku dhaqan deegaanka ceel cali ee wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo deegaanada hoos yimaada ayuu guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey deeq lacag ah qoyskiiba waxaa la siiyey min afartan doolar waana kuwan qaar ka mid a dadkii deeqda la gaarsiiyey oo ka waramay shucuurkooda iyagoona u mahad celiyey ciddii deeqda soo gaarsiisay odayga xasan maxamed xuseen maanta waxaan joogaa hararkii ceelale oo baadilaabo lacag ayna soo geyseen khayr allah sii hortayda gaashada wallah kaliibaana lacag ayna soo geyseen oo nool qayb afartan doolar baa waxaan ugu ducaynaa adduun iyo aakhir inay hortayda gaashada ilaahay ka liibaana kitaabkooda ilaahay midib ka siiya gaal ilaahay ciidankiis guuc gaal u jaba allah ka dhigay gaal meeshiisi joogan dhulka allah kala gooy cali isaaq xuseen degmada aal cali alxamdulilah waxaa nala siiyey lacag oo oo dhan afartan dollar ah waxaan ugu ducaynaynaa ciddina soo gaarsiisay cadowga inuu ilaahay ka qabto diinta islaamka kor aska dhiga alxamdulilah intaasaan ugu ducaynaynaa gaalada waxaan ku habaaraa dhabar jib allah ku rida dhabarjab allah ku ride cudur gaalada allah ku ride allah naga qabta cabdi barre cabdi magaalada calcale maasha allah afartan doolar oo lacag ah malaayada islaamka soo geysisay walaa gacantada kor allah ka dhigay gaalada allah jibiyay islaamka allah buulay shariifaadan abdullaahi idris degmada calcale afartan doolar in soo gaartay maasha allah waa faraxsan maanta maasha allah ilaahay gacantooda kor ka dhigay diinta allah ku badbaadiyey gaalada dhabarjabinaan ku ogaa ilaahay ilaa waa inuu daa ka badbaadiyey bacda maalin waxaa jooga ceel cale lacag aligiisii fiican muslimiin waa ducaynaa inta inada ducaa qabaan duco gaalin allah naga cigi anuku allahna sumaata bixiy saasaa loogu ducaynaa dadkeenna ducees qabaa gaalin allah naga jibiy xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhexda u xiratay sidii ay gurmad isugu jira raashiin caafimaad iyo deeq lacaga u gaarsiin lahayd dadka ay saameeyeen daadadka roobka iyo fatahaadaha webiga ee ku dhaqan qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga ah dad badan ayaana ka faa'iidaystay deeqahan qaar ka mid ah ganacsatada hilibka xoolaha ee magaalada hargeysa ayaa ka caabanaya dhul boob iyo tacadi ay kala kulmayaan maamulka mahad cubeyd ayaa inoo haya haweenkan oo ka mid ah ganacsatada suuqa hilibka ee degmada maxamed mooge ayaa cabasho ka muujiyey dhul ka mid ah suuqa oo ay sheegeen inay garan la-yihiin sababta loo reebay kadib markii uu maamulka degmada bilaabay inuu dib u dhiso suuqa oo uu markii hore dumiyey waxay arrintan ku eedeynayaan qolyaha qaabilsan dhismaha suuqa ee uu maamulka magaalada hargeysa u diray waana kuwan ayagoo ka hadlaya arrintaas dhulkayagii waana laga qaaday ciddii naga qaadana garan mayno waana laga raray intaana waa la dhisay intana waa la reebay dhowr iyo labaatan sanaanu fadhinay si fiican oo qof walba booskiisii uu helo in loogu gurmadaa baan doonaynaa maxay haytay hawl aanu fahmi weynay iyo warar aanu fahmi weyna baa meesha ka jira aad iyo aad iyo aad baanu arrinkaa uga qawadsannahay fiitoodaa ka taagan inta aanaan isku basharmine annaga iyo bilowaadmigaa meesha wadwada aanaan isku dhicin kala badh baa laga tegey intaasaa laydin qaadsiinayaabaana lagu yidhi wax intaasi qaadi kartana waannu ka badannahay waannu ka badannay wax intaasi qaadi karto awalba iyadoo annagii iyadoo nagu yarayd oo midba mid ka durugto u bannaysa ayaa lala yidhi haddii abayd maayo iminkana kala badh laga tegey maamulka muuse biixi ee jooga hargeysa iyo magaalooyinka kale ee dhaca waqooyiga soomaaliya ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya bulshada ku nool deegaanadaasi sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee loo qaaday dalka eritrea ayaa sheegay in loogu khudbayn jiray inay xasuuqaan laba milyan qof oo shacab ah si dadka intiisa kale ay dowladda uga dambeeyaan cabdifataax faarax ayaa inoo haya sarkaalkan oo lagu magacaabo cabdulaahi cusmaan maxamed ayaa ka mid a raggii loo qaaday dalka eritereya markii uu farmaajo madaxweynaha ka ahaa dowladda federaalka sarkaalkan oo ka mid ahaa ciidamadii ay dowladda federaalka u dirsatay dalka eritereya ayaa sheegay in loogu khudbayn jiray inay xasuuq u geystaan ummadda soomaaliyeed si loogu dambeeyo dowladda waxyaalahana loogu khudbayn jiray baa waxaa ka mid ahay soomaaliya qiyaas ahaan labaatan milyan shan iyo labaatan milyan inay tahay laba milyan oo ka mid ah inaanu dusha ka marno in aan goorta aan soomaaliya dib ugu soo laabano in aan wax sharci lu dhacaano ku shaqeyno toos aan u burburino wax walba nalagu amro soomaaliyana si ay ugu qoos qaadato oo fikirkana ay usoo raacdo ilaa laba milyan loo dili karo dad ah aan uga samri karno brogaraamka iyo hadafka baa wuxuu ahaa qofka la qaadanayo in hadafka uu noqdo taargeedkiisa koowaad waaridkiisa iyo waxaa iyo faamilkiisu ciidanka dowladda federaalka loogu soo tababaray dalka eritariya ayaa kala firxaday intooda badan maadaama loogu khudbeeyey waxyaabo aan macquul ahayn intii uu xasan sheekh isku dayayay inuu adeegsadana waxay u qaybsameen wax ku baaba'ay dagaaladii gobollada dhexe iyo qaar yar oo aan badnayn siyaasaddii uu isku dayayay farmaajo ay ahayd in bulshada la gumaado iyadoo la adeegsanayo maleeshiyaad si khiyaano ah loogu qaaday eritariya ayaa waxaa hadda isku dayaya xasan sheekh isagoo dowladaha ku daawan maraykanka sida imaaraadka carabta ka dalbanaya inay u sameeyaan maleeshiyaad calooshood u shaqaystiyaal ah oo aan waxba u aabayeelayn raac ka mid ah ciidamadii ay tababarkoodu qarash gareeyeen imaaraadka ayaa toddobaadkan magaalada muqdisho ka bilaabay olole ay kula dagaalamayaan xijaabka iyo cimaamada welibana qaarkood ayaa af laga adaynayay xijaabka iyo asturka oo ka mid ah diinta
waxa ay soo tariya dadka ku nool magaalada muqdisho ee ka cabanaya habdhaqanka ciidamada waxa ay soo tariya dadka ku nool magaalada muqdisho ee ka cabanaya habdhaqanka ciidamada dowladda federaalka iyo xadgudubyada loo geysanaya astaamahooda diimeed maxamed ciise ayaa inoo haya
shacabka ku dhaqan caasimadda magaalada muqdisho ayaa aad uga cabanaya dowladda federaalka iyagoona ku eedeeyey inay dhibaatooyinka la kulmayaan dhan walba mid ka mid ah bajaajleyda magaalada muqdisho ayaa eedeyn kulul u jeediyey dowladda federaalka wuxuuna sheegay in lacago xad dhaaf ah laga qaado taas oo ay kasii daran tahay in xataa laga gubay cimaamaddii uu ku tukan jiray islamarkaana gabar asturneed oo saarneed bajaajtiisa in shareerka laga qaaday waa kan isigoo arrimahaasi ka hadlaya cimaamadaa soo qaadato waxaa lagu leeyahay kaan waa la gubay hadda saaka cimaamad aan salaadda subax ku tukan jira markaa guriga ka soo dhalmado waxaa laga qaatay saybiyaano alag soo bixiyey dowladda miyuu og anaa soo gato waa la gubay socodka indha shareer ay wadatay oo ku xijaabneed waa laga qaaday waa la gubay walba indha shareerkaaga fur wejigaaga aan aragna kuubina maaha marka waana la gubay waana la ciqaabay ciqaab noo dhima xabsi wallaahi ay hadda ku jiraan falastiin oo kalea ku jirna haddaan mawtaaleyna waxaan ka codsanaha weliba hadda adinka codkayga duubaayo ha qarinina hal xaba ha ka jarina ha lii xiro ha lii daayo shaqa ma kulidiin xuraa tihiin ha qarinina magaalada muqdisho waxaa ka taagan dhibaatooyin fara badan oo ay la kulmayaan dadka shacabka ah kaasoo kaga imaanaya dowladda federaalka waxgaradka shabeellaha hoose ayaa si kulul u cambaareeyey falalka ay dowladda federaalka kula dagaalamayso xijaabka shacaa'irta islaamka mubaarak cumar ayaa inoo haya salaadiinta soomaaliyeed ee gobolka shabeellada hoose ayaa ka falceliyey dagaalka ka dhanka ah asturka dumarka iyo astaamaha kale ee diinta ay dowladda federaalka ka bilowday magaalada muqdisho ugaas ibraahim maxamed nuur naqiibka nuqobada gobolka shabeellada hoose ayaa isagoo ku hadlaya afka waxgaradka ka waramay mowqifka ay ka taagan yihiin dagaalkaasi iyo sida ay u arkaan maanta waxaa la taagan yahay diinteena islaamka ee muqadaska ee qiimaha badneed in la y in kir laga istaago lana muujiyo qowl iyo ficil isugu daro haddana la fiiqo qofka laga fiiqo wejigiisii ninkii muslimka oo wadaad ahoo sunnada ka muuqato gerki lahana la ihaanaysto imaamadda laga gemo marka waxaan leeyahay ayadoo taa jirta ayaa hadda idaacadda waxaan ka dhegaysanayna amase nimankii uganda ahaa in maanta ay diyaariyeen inay faafiyaan khaniisad burundi inay maanta ay faafiyaan khaniisado ay ka samaysteen dalka soomaaliya nimankaasna waxaa keenay nimanka maanta dadka u tumahayo u garacahayo maxaad jilbaab u qaadatay maxaad imaamad u qaadatay waxaa ku soo xiga maxaad u dukanaysaa haddii shacaa'irtii lagaa qaaday waxaa ku xiga intii ku xigtay ilaahay waman yucadim shacaa'ir allaahi buu yidhi qaar kale oo ka mid ah salaadiinta oo uu ka mid yahay suldaanka beesha tunis suldaan maxamed cabdiqaadir ayaa iyaguna ka hadlay dagaalka ka dhanka asturka ee muqdisho ka socda hadda waa u jeedaan haddiiba loo soo dhigtay xijaabkii oo aayad ilaahay ku soo aroortay in gabdhihii muslimaadka la qaawiyo wax noo haray ma leh wax noo haray ma leh waadha waa meesha ugu dambaysay maadaama ay saas tahay xasan sheekh maxamuud wax uu turanaya ma le gaalnimadiis gaalnimay dhaaftay wixii murtad soomaaliya soo maraya wax ninkan ka xun ani horta ma arkin waayo dhe gaalada waxay ku jeclaatay waa dhiga nugeelka iyo siduu markiiba ugu adeegayo marka ummadda waxaa laga rabaa intay goori goor tahay waaba intaan nala dullaysan inaan iska difaacno aan iska dulqaadno gaalkaahay markuu rabo ama cadowgaahay markuu rabo inuu adiga tilaabo kaa qaado wuxuu kasbaynayaa awooddaada intay tahay wuxuu kasbaynayaa bixasbi intaad wax iska dhicin karto wuxuu kasbaynayaa mataqaanaa niyaddaadu intay tahay intaad jacaylkaaga diintaada u qabtay ay tahay hadda ummadda maanta xasan gurguurta inuu u soo qadimo in xoog lagu gaalaysiiyo oo gabdhihiina jareerka laga qaado oo sisaanta laga furo oo mataqaana qolal madmadow la geliyo dad yahow muufada waa ka qiiroo jirteen qabiilka waa ka qiiroo jirteen wax alle wixii hogaamay kooxeeda ka sokay waad ku diisheen waad kicisen war maxaa idin qaaday maad gaalnimadan bannaanka taalla oo xoogga ah eed u jeedaan ee mataqaana ilaah maadda leh barqacad laydin qaadsiinayo war maxaa qiirada idinka qaaday dadka soomaaliyeed ayaa aad ula yaaban falka ay dowladda federaalka kula dagaalamayso xijaabka warka duhurnimo dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon waxaa dalka kenya laga soo sheegayaa inuu isdilay sargaal ka tirsan ciidanka dowladda kenya mubaarak cumar ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa sheegaya in mid ka mid ah saraakiisha ciidamada booliiska ee dowladda kenya uu isku dilay qori uu ku huwaysanaa kadib markii ay la soo gudboonaadeen xaalado dhaqaale xumo sida ay booliiska u sheegeen saraakiisha simon kitonga oo ahaa sarkaalka gacantiisa isku dilay ayaa la soo wariyey in meedkiisa laga dhex helay xafiiskiisa oo ku yaala gudaha saldhigga booliiska ee nagusishi ee magaalada timaawi ee dhacda ismaamulka meeru halkaas oo sidoo kale laga helay qorigii uu isku qaarijiyey oo ahaa nuuca ak sida laga soo xigtay warbixinta booliiska saraakiisha ka howlgasha saldhigga booliiska waxay sheegeen inay heleen warqad loo badanayo inuu qoray sarkaalka ka hor intuusan isdirin ay muujinayso inuu isku qaarijiyey arrimo la xiriira dhaqaale xumo iyo xaalado kale oo la soo gudboonaaday warkii duhurnimo dhegaystayaal oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa